dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galab wanaagsan baananu idin leenahay meel kasta oo ad khiyaartana dhegaysanaysa ay ku kala sugan tihiin intiina telefoonada naga dhegaysanaysa kuwa website-ka nagala socda iyo kuwa raadiyoyada f m-ka iyo weliba mawjadaha gaagaabanba nagala socda waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan wanaaqa kala duwan ayaana soo gaadhay bal warqadan ugu horeysa haddii aan ibraahim inoo soo qabto shabcaan maxamed nuur cali iyo xaaskiisa iyo aadan maxamed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cali cabdikariim samow iyo xaaskiisa iyo cali xuseen cismaan daawuud iyo xaaskiisa iyo sahre cabdi maxamed iyo xasan cabdirasaaq sheekh xasan iftin ayuu ku magac dheeryahay baa layidhi dhammaantood asxaabtaasi hambaliya bogaadin waxay u dirayaan arooska iyo aroosadda bay yidhahdeen cabdirasaaq cali cabdi iyo suleekha shanle cumar oo shalay ku aqalgalay bay yidhahdeen magaalada caabud waaq ee gobolka gado waxaananu leenahay bashbash iyo barwaaqo noloshiina ku qaata annaguna waxaan leenahay amiin allaha aqbalo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xareedo maxamed xasan iyo aabadaahir cali sowhiraabe iyo ay xaliimo muudo iyo waxay yidhahdeen habaryar raaxo maxamed xasan iyo habaryar faadumo maxamed xasan iyo habaryar xaliimo warsame iyo habaryar khadiija iyo habaryar xaawo cadaan iyo waxay yidhaahdeen hooyo dahabo siyaad iyo adeer axmed xasan iyo eedo faadumo sidow maxamed iyo faadumo daahir calisow iyo maryamo daahir calisow iyo cabdirasaaq daahir calisow iyo maxamed daahir calisow iyo waxay yidhahdeen weriye cabdicasiis daahir calisow iyo siciid cali sabriye iyo abuukar cali cumar iyo cabduqaadir cali cumar iyo ifraax xuseen cilmi iyo malyuun maxamed iyo nimo cali sabriye dhammaanna dadkaasi waxay jecel yihiin inay taaniyad u diraan aabe nuur daahir calisow iyo waxay yidhahdeen hooyo nasteexo yuusuf macalin oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamiin aamiin allah aqbalo baynu leenahay ibraahimow toddobaadkan bal heese kala duwan ayaa halkan inoogu yaala aan soo qabto heesta lur jacayl iyo codka fannaanka cabdiqaadir xasan nageeye haddaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaba lumayo lurka weygu
inaan noqono laaliriin sida layla iyo qays inaan noqono laaqudha anna lahasha awga malado hurdadaba anna lahasha awga malado hurdadaba habenima lilowla igu heesahadaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay hadaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kali iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan anna labalabiyo ciil malado hurdadaba anna labalabiyo ciil malado hurdadaba lixdasa habenima lilowla igu heesa waad adigu ladan tahay inaad liito ma og tahay waad adigu ladan tahay inaad liito ma og tahay mise waaban lumayo lubkuwaygu kalihi sida looxa iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo dasa habeenima ilowla iigu heesaa haddaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay haddaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay sawaaban lumayo lobkuwaygu kali
alele hees baa ka dhacda meesha iyo asalaam cabdiqaadir xasan nageeye codkiisa ayaanu ku wada dhegaysanaynay bal ibraahim ow mar kale dhinaca waraaqaha haddii aynu ku noqonno warqadan hadda ayayna soo gaadhay waxaa noo keenay waryaheena maxamuud ibraahim cali wuxuu yidhi bal salaaniga gaadhsiiya ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii guud ahaan wuxuu yidhi si gaarana waxaan u salaamaya walaashay ibraahim cali iyo caruurteeda oo kale ah sadaam yuusuf cali iyo idman yuusuf cali iyo mucaad daahir aadan iyo jibriil daahir aadan iyo walaalkay maxamed ibraahim cali iyo caruurtiisa oo kale ah sakariye maxamed ibraahim iyo saadiq maxamed ibraahim iyo kulmiye maxamed ibraahim iyo kuusey maxamed ibraahim dhammaantood waxay kala joogaan xeryaha qaxoontiga ah ee dhadhaab gaar ahaan naa'ifo iyo dhagaxley wuxuu yidhi waan idin soo salaamaya anaguna maxamuud waxaan u rajaynaynaa in ay ka guddoomeen mid lamidan ay hawada usoo marinayaan dhambalkan waxaanu ka helay ambasador jamaal cabdisamad xirsi iyo abukar xasan garabey iyo siciid garaad iyo suldaan xuseen yaasiin oo ku magac dheer godogodo iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq maxamuud salaad alteso iyo xasan cabdinuur komaleste iyo cabdishakuur muuse siciid iyo ciro cali cilmi iyo ismaaciil cali cilmi iyo sambulushe cali cilmi iyo mahad cali cilmi iyo cali maxamuud nuux iyo cabdulqaadir maxamuud nuux axmed maxamuud nuux iyo hooyo caasho shariif iyo warda maxamed nuur iyo amal maxamed nuur iyo mulki maxamed nuur iyo luul maxamed nuur shiino cali cilmi iyo shukri cali cilmi iyo muxubo cali cilmi iyo ubax cali cilmi iyo leylo cali iyo fartuun cali cilmi iyo waxay yidhahdeen xaawo cali cilmi iyo malyuun cali cilmi iyo qaali cali cilmi dhammaana dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan farxad leh aabe sharmaarke cali cilmi iyo waxay yidhahdeen hooyo sahre maxamuud nuux oo gabari dhowaan u dhalatay waxayna leeyihin gabadhaasi allah ka dhiga tii soo barbaarto oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin amiin allaha aqbalo warqadani waxaa naga soo gaadhay ardayda wax ka barata jaamacadda simad ee magaalada muqdisho kuliyadda dhaqaalaha iyo cilmiga bulshada bay yidhahdeen waxay kale yihiin yacquub cabdilaahi jimcaale iyo cabdifataax cabdiqaadir cismaan iyo cabdinaasir maxamed cabdiye saare daa'uud xursi xamdi cali muuse iyo siciid xasan isxaaq dheere iyo waxaa la yidhi fardowse cusmaan xasan iyo maxamuud maxamed xirsi iyo maxamed cabdi maxamuud iyo cabdirashiid ibraahim iyo abshir axmed cusmaan iyo abshir cusmaan nuur waxaa hambaliyay bogaad inay ducaan lasoo koobi karin u dirayaan macalin cabdiqaadir bile ibraahim iyo hooyo xaleyri maryan daa-uud oo gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiina baladhay gabadhaas yar waxaan leenahay soo kor soo barbaar noqo tii dalkeediyo diinteedaba anfacda ee loo aayo dhinacii heesa ayaan mar kale ku noqonaynaa suubanow waxaa wadajir ugu luqeynaya maxamed axmed qoomaaliyo fanaanada nimcadareen
inuu samidku roon yaho yahay soorala quuto sabanada afkaada afkaada aqliga saxaya inuu samidku roon yaho yahay soorala quuto sabanada afkaada afkaada aqliga saxaya saba sawjadaydiye saday wada jikeennii sada sawjadaydiye saday wada jikeennii saafirkaa saxiixo waqtigaan sugayni wacala wada socdaayin saafirkaa saxiixo waqtigaan sugayni wacala wada socdaayin saxan saxa udgooniyo saadaal rumuuda qalbigayga saaqdo saaqdo waxaan helay sadkaygii saxan saxa udgooniyo saadaal rumowda qalbigayga saaqdo saaqdo waxaan helay sadkaygii sada sawjadaydiye saday wada jirkeennii sada sawjadaydiye saday wada jirkeennii saafirkaa saxiixo waqtigaan sugayni wacala wada socdaayin saafirkaa saxiixo waqtigaan sugayni saatirka saxiixo waqtigaan sugaynayo calaf wada socdaa yimi maxaa ka wanaagsanba hayo waa tahay ibraahinow bal warqadaha dhinacaaga yaala haddii aad inoo soo qabato warqadaa markaa gacantaada ku jirta dambaalkan waxaa ugu horreynta ay yidhaahdeen waxaan salaameynaa shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaana ibraahim xasan daandure iyo zahre ciile daadiyaasha barnaamijka waxaana habuu yidhi weriye maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskayga aan jeclahay muxube axmed cabdi iyo waxau yidhi gabadhayda axlaam maxamed kaafi waxaana ay jecel yihiin inay taaniid farxadla ay u diraan weriye maxamed xuseen raage iyo xaaskiisa raxme maxamed cabdi oo gabadh ugu dhalatay shan iyo tobankii bishan mey magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana leeyihiin gabadhaasi waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey soomaali maxamed xaaji xuseen raage waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed anfacda amin amiin allaha aqbalo warqadanna waxay naga soo gaadhay aabbo maxamed buubaa hurre iyo hooyo kinsi faarax jire iyo kaltuun maxamuud buubaa iyo odageeda iyo caruurteeda cabdicasiis maxamuud buubaa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nimco maxamuud buubaa iyo caruurteeda axmed maxamed buubaa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sucaad maxamed buubaa iyo cusmaan maxamed buubaa iyo hibo maxamed buubaa iyo raxme maxamed buubaa iyo aamine faarax jire iyo mawliid cumar maxamed dhammaantood dadkaasi hambalyo bogaadin iyo duca waxay hawada usoo marinayaan arooska iyo aroosadda bay yidhaahdeen baashe cabdilaahi aadan iyo aamina hoodo maxamed buubaa oo arooskoodu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaan leenahay ilaahay ha iskukiin barakeeyo waxaan dhambaalkan ka helnay hooyo faadumo jibriil abti aadan jibriil ibraahim maxamed iyo mukhtaar maxamed iyo shariifo maxamed iyo maxamed xasan yuusuf cabdi shire koronto iyo ayaan xasan axmed colaad cabdiweli colaad iyo waxay yidhahdeen shamso colaad samsam colaad iyo aamino colaad iyo racwi colaad iyo deeq daahir xirse iyo maxamed faarax colaad iyo waxay yidhahdeen cabdikeyd cilmooge yurub cilmooge iyo zahre cilmooge iyo waxay yidhahdeen maxamed iyo waxay yidhaahdeen dhammaan reer xasan colaad waxaana ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan axmed xasan colaad iyo nadiifo maxamed warsame oo meherkooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen cabud waaq gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin meherkiina allah ka dhigo kii guur kheyr qaba idin horseed aamin ayaan leenahay waa hagaag mar kale ayaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa fanaanada ikraan jaamac ismaaciil iyo weliba mukhtaar cismaan iyo heestii deeman
sida dhemaniya nuun dhaldhalaalka midabada indhuhay la dhacaya sida dhemaniya nuun dhaldhalaalka midabada indhuhay la dhacaya ama dhogor hiniley dhashay oo haleela dhogor hiniley dhashay oo haleela dhoor caanaheediyo dhitadyo karuurkiyo dhaydaiyo tinowgey dhacadidi kaa lagu helo ama dhogor hiniley dhashay oo haleela ama dhogor hiniley dhashay oo haleela dhoor caanaheediyo dhitadyo karuurkiyo dhaydaiyo tinowgey dhacdidi ka lagu helo sida loogu dholoolaa dhacdaygu marantood anaygu dheertay anaygu dheertay anaygu dheertay anaygu dheertay sida loogu dholoolaa dhacdaygu marantood adnaygu dheer tahay adnaygu dheer tahay adnaygu dheer tahay adnaygu dheer tahay
waa hagaag intaa aynu kaga nimaadna heestaasi dhinacii waraaqaha ayaanu ku noqon doonaa ibraahinow bal warqadan aan noo soo qabta aniga ciise xaashi shidane iyo nuur xaashi shidane iyo asli maxamed qoor yarey iyo hodan bile maxamed iyo haboon cali cabdulle iyo shuuriye cali sahal iyo cabdirasaaq axmed cawaale oo loo yaqaana farageeto iyo carab jeylaani rijaal dhammaan dadkaasi hambaliya bogaadin waxay u dirayaan boqorka iyo boqoradda carab xaashi shidane iyo marwadiisa nasteexo bile maxamed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodan baa layidhi xaafadda m b c waxaana leeyihiin reerkiinu ha noqdo reerkii lagu nasto lagu nagaado wada jira ee nabadgala anaguna waxaa leenahay amiin allaha aqbala warqadan zahra waxay naga soo gaartay weriye cabdikaafi yuusuf aadan oo jooga colombus ohio waxaana marka hore aan halkan ka salaamayaa buu yidhi saare ciile iyo daandurey waanu kaa guddoonnay waxaan kaloon jeclaha buu yidhi inaad salaan iga gaarsaan awow cusmaan cilmi iyo ayeeyo aamino yuusuf iyo hooyo muxibu cusmaan iyo hooyo shamis cusmaan iyo hooyo asli cusmaan iyo abti faarax cusmaan iyo abti maxamed cusmaan iyo hooyo nasr cusmaan iyo hooyo raxmo cusmaan iyo abti cali guraase iyo waxau yidhi adeer cali baas iyo adeer xasan iyo waxa uu yidhi bello yuusuf aadan iyo waxa uu yidhi hodan yuusuf aadan iyo farxaan yuusuf aadan iyo waxau yidhi dhammaan reer yuusuf eedo firdowse xasan iyo eedo shukri cumar iyo habreer canab xasan iyo fitaax maxamed cartan iyo xaaskiisa iyo waxa uu yidhi iidle maxamed cartan iyo xaaskiisa iyo maxamed aadan cumar iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo sayid burhaan shukri burhaan iyo waxau yidhi ikraan burhaan iyo odageeda iyo axmed ibraahim iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo dhammaanba ilmo daahir carabey nadiifo leylo istaahila cabdi ciid axmed liibaan kowsar nimco iyo hibaaq keef bashiir iyo odageeda iyo cabdulaahi cabdiyare waxaan filaynaa dhammaantood inay ku dhegeysanayaan geesta kalena warqad ayaa mar dhoweydna soo gaadhay dhammaan dadka kale ah baa layidhi reer faarax bile iyo dhammaan reer doolayare iyo dhammaan reer xaaji cali iyo jaamac ayaanle fayte iyo maxamed axmed ilka case iyo jaamac yuusuf dabaraani iyo liibaan cabdisalaan maxamed iyo caashe caynaanshe iyo cabdirasaaq caynaanshe axmed nuur caynaanshe iyo xaawo caynaanshe iyo khadra caynaanshe hambliya bogaadin iyo duca waxay u dirayaan mudana liibaan cabdirashiid siciid iyo marwadiisa luul cabdi xaaji warsame waxay leeyihiin bashbash iyo barwaaqo noloshiina ku qaata anaguna waxaan leenahay aamiin allaha aqbalo dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa waa heesta alkudhigeedu yahay mahadaan qabaa waxaa ku luqaynaysaa faadumo qaasim hilowle
milkiga aheed makaabaaye
ya salaam mii iyo magaalo masalka ka waayay macaanow adaa milkiga ahee makaamaarbi hantidaadaan ayaana haybay kusoo dhammaatay oo kugu haystaa
waa tahay dhinacii waraaqadaha iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu kusoo noqonaynaa ibraahim oo warqada markan gacanteeda ku jirtaa islamarkaana ugu dambaysaa waxay naga soo gaadhay ilmo mahdi buuba ilmo axmed buuba ilmo cabdilaahi buuba waxaa layidhi ilmo ismaaciil buuba iyo ilmo maxamed muumin iyo ilmo cabdi ibraahim dhammaan dadkaasi waxay hambaliyey bogaadin u dirayaan baashe cabdilaahi aadan iyo aamine hoodo maxamed buuba arooskooda ka dhacay minneabolis minnesota dhowaanta waxaa layidhi waa tobankii bisha may waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo allah idinku gaadhsiiyo waa hagaag aamiin ayaan leenahay zahra dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xaliimo cabdulaahi yuusuf iyo fawziya yaxye shilal iyo firdowse maxamed qanyare iyo siraad xasan dhegaweyne iyo zahra barre xayle iyo seynab wardheere iyo faadumo kooke iyo falastiin axmed juuni ister axmed juune iyo waxay yidhahdeen ilhaan mire cali buubaal iyo zeynab mucow dhammaan asxaabtaasina waxa ay joogaan minneabolis ee gobolka minnesota waxaana ay hambalyo u dirayaan cabdirasaaq cusmaan gacal oo loo yaqaano jalwo iyo waxay yidhahdeen ayaan caddaawo cabdinaasir oo dhowaan ku aqalgalay magaalada dallas ee gobolka texas waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina eebe inaad kala kulantaan bashbashi barwaaqo ayaan kaga baryaynaa oo aad noqotaan kuwa isku waara aamin aamiin allaha aqbalo barnaamijkii gabagabadiisii ayaynu soo gaadhnay dhegaystayaasheeda sharafta badan ee qiimaha le waxaanu ku dhaafaynaa heestaa uu halkudhigeedu yahay geedi caana leh iyo codka fanaanka sayid khaliifa waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandurey oo idinkaga tegaya toddobaadka dambe hortii sidaa iyo nabadgelyo